sanad kasta tumila midamey weliba adduunka la kusay maalinta caalamiga ee caafimaadka dhirta maalintan yaa asaastay qaramada midoobey silan kordhi wayiga ka saabsan muhiimadda ilaaliyowka caafimaadka dhirta sidoo kale silan dhamhaya gaajada lan yaray saboolnimada lan ilaaliya deegaanka ismarkaasna kor lanka qaada horumarka dhaqaale iyo waxaa kudhaga sanadkan waseeyey caafimaadka dhirta raashinka iyo qorashaha dhulka sanad kasta ilaa afartan boqolkiiba dalagyada raashinka caalamkan halaawe cudurada iyo ayaanka taasoo dhaqaalaga adduunka khasaariyaasi inku badan lamboo labaatan bilyan dalalka hakurahay khasaarahaasna weliba uusisheenay raashin yaraan iyo saboolnimada sii koraasa guddoomiyaha ururka horumarinta deegaanka ee dado ee baydhabo maxamed abuukar aliyana ku hadli muhiimad yeelata maalintan iyo sidii uun ku shaqeeyaan ah caafimaadka dhirta
geedka waylukayaabah unu dhon boolebo ah ini dherley boolebo ah kuwada noolna liajli daalik marka la feerey inay bulshada anbahanta isasuusiyo inay marwalba leera waxyaabaha dalagyadiisan saaraysan caafimaadshoo ka dadaala wala jare uduro badan oo waxyeelaya oo dalagyadii may leeraay lahasaarafadi inay koran hoos an dhikaya uduradaasi oo kale inay bulshada lagu waayigeli dalagyadii miro oo kale soo bixaya dalaqyadii oo insheegaas hata misgeedii kaleytii ayuu noolay beerolaka saaro fadeen wala jira uduro sahameeyeen haddii uduradaas ka dhigaa wayla kumid inay malabsatooda ka dhigaasa misgeeda ama galeyda ama tinjirtoo kale dalagii baafadee baabiyaas marka ayaano badan jara oo beeraleyda saameeyo ka organisation ahaan activitydii iyo dadaalna soo bixina waliba waa inay mobilization na soo bixina inay mobilization badan bulshaduna siin ini dhirta bidkabshe lakuwada dadaalo yani gaar ahaan dhirta oo dalaga laku helo oo miro laku helo ini laka dadaalo si walbo mayla eraayso dalagaas lan ilaaliyo kor waqti walba la feeri caafimaadka la feeri haddii dalagaasi halaawo xilli roobaadkaasi waliba nagadaas ini oo felgarowta yani dakhliga kala fadi dalka inay felgarowta si inindhina marka inay dakhligaas dalka galow aan felgarowsa inindhina ini dalagyada oo la abuurado cudurada ka dhiyaayan bakteriyaalka ka dhiyaayan oo shishal duun oo maylarais yaraayo inta dalagaasaybaha inay la buufiyo sidoo kale hanakumada ee bulshada magaalada baydhaba idanishow ku hadali maalintan caafimaadka dhirta iyo faa'iido in lata ka bulshahaan dhirta dhirta faa'iido badan in hayta hoolaan indaagahayaan ayay unay baharsadahayna tan kale waa minatee ka dhisadahayna waxyaabo badan in qobadahayan oo faa'iido leh markii silan ku hadala markii silan feeri dadka deegaanka makubura ragsan wacyigelinsaasana mahaysadaan dhirta faa'iidayeelata ka deegaan ahaan koonfur galbeed ahaan warnin feeri way banninka magaca dareeyahe xoolo iyo meeleraawis dhir i beero dhirta mayboyin sheegada waxyaalo badan iyo nin qobdahayd namber kow mayba kow ku ah guryaalka ka dhisadaan hoos yoo hirgalaan hoolaa nindaaga marka ini oo dhirta macnaha dadka ka ganacsadow oo duurka gudaha dhirta adduunka dhirta rafaadyahay ma eedin jeela iniyoo ka ganacsadowka ku hiran xoolo meelyo daagayaag male haddii oo geedo lah gur oo la rafaadiyey meelyo daagayaag male gurigoo dhisadaa tari meelada haku guridaas male madee mindilewada ambaahad marka haddaba geedo badano oo la nabaad guuriya jira ini geedo lang nabaad guurina maana lanka ganacsana yaa eedan jeelna lanka geeg hoola la jaro duurkuro hoos hirgalay geedagiwiina oo duurka kayaala dadka reer guuraaga ee hoos hirgalaayaan waxyaaba badan aan qobday hoosti oo minka dhisdaayan beerfadayn dadka shaqaysado oo geedana waad guuriyo inuu isku dhaafaan lanka geedan qabnan inuu geedo dhirta tilaalada waayo wala eedan faylow lanka xaafad camal duruga waan geed tilaal ama walaasaytin qabna dhirta eedan faylata hawa ahaanba waa hewu badad hanjiidas in la tilaalada oo marwalbana dhaxnaanay oo marwalbana lagu fikira galan baahanye dadka oo shaqaysadahan maybaan farafada inay isku dhaafan geedow nabaad guurina dhirta waliba waatiyeeka nolola waliba hasaarase oksijiinta tauna kaneebsadaana waliba biyaasa ilaa siyeetan boqolkiiba raashiinka balse caafimaadka dhirta waliba halisgeliyey ayaanka cudurada dhirta kadhiyaaw iyo isbeddelka cimilada